haashim cabdinaasir een sida aan horudhaca barnaamijkeena tabinta tooska ah aynu ku sheegnay dagaal culus oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo ayaa waxa uu ka socdaa deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe deegaankaasi oo ah deegaan istaraatiiji ah oo waayahan dowladda federaalka ay xoojinaysay ciidankii halkaa ku sugnaa ciidamada mujaahidiinta ayaan dhowr jiha ka weeraray xarumaha halka ay ku leeyihiin askarta dowladda federaalka dagaalka runtii ilaa iyo hadda waa uu socdaa oo waxa aan tabi karna ayaa ah inuu socdo oo xukunka rasaasta la isweydaarsanayo meelo kala duwan laga maqlayo marka waxaa xusid mudan yaa halkaa lagu weeraray oo ku sugnaa wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kusoo dhacay daqiiqado ka hor ayaa haashim noo xaqiijinaya deegaankaasi cidda lagu weeraray saldhigga kulahayd waxaana wararka warqabadka soo gaaray ay tilmaamayaan in ciidamo ka tirsan kuwa loo yaqaano danab ee calooshood ushaqaystayaasha ah ee maraykanku u tababaray in halkaa ay xaruun weyn ku lahaayeen iyagana dagaalka uu ku socdo waxaana ciidankan sidaad og tahay ay hoos tagaan oo tababaradooda iyo maalgelintooda iyo sahaydooda iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin gacanta ku haya oo tabantaabiya oo siiya dowladda maraykanka marka waxay ka dhigan tahay in halkaa lagu weerarayo danihii maraykanka iyaguna waayahan culaysyo kala duwan baa haystay oo in badan way ka tageen shaqada qaarkood baa la sheegayay in dibadaha ay aadeen oo kuwo baa la tilmaamayay in iyagoo tahriibaya ay xeebaha ku dhinteen qaar badanna waxa ay ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya iyagoo hub ka dhigay marka kuwan danab meelo kala duwan baa laga qaaday sida xogta aan ku helayo oo halkaa ayaa la geeyey waxaa ka mid ah kismaayo kuwa laga qaaday iyo kuwo kale oo horey u joogay in qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe iyaga ayuu maanta dagaalka haystaa tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha dagaalka iyo sida xaalku uu yahay iyo cidda iminka magaalada ama deegaanka gacanta ku haysa tafaasiil dheeri ah kama hayno maadaama dagaalku uu socdo laakiin waxaa xusid mudan in halkaasi in lagu weeraray ciidamada danab ee maraykanku uu tababaray calooshood u shaqaystayaasha ah dowladda federaalkana ay u aragto in ciidamadeeda kuwa ugu xoogan oo dhanka tababarka marka loo eego oo waxay inta badan sheegaan kuwan gorgor la yidhaahda ee hoostaga in turkida iyo kuwan danab marka labada ciidan ayay inta badan waxa ay tilmaamaan inay yihiin ciidamadooda kuwa ugu itaalka roon marka loo eego dagaalada dhacaya iyo furumaha iyaga marka dagaalka khasaarooyin xoog leh ayaa ku gaaray oo saraakiil kala duwan ayaa looga dilay gobolka shabeellaha dhexe saraakiishaas waxaa ka mid ah in sarkaal asad la yiraahdo oo taliyaasha ciidamada in danab kuwooda howlgelinta ka mid ahaa ayaa dhowaan waxba ku dhintay dagaalka dhacay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan ka tirsan aad bay runtii geeridiisa u xanuujisay dowladda federaalka iyo maraykankaba tacsidiisa iyo sida uu dhintay su-aalo ku gadaaman ayaa aada la isku weydiinayay oo baraha bulshada qabsaday ninkaasi oo dhowr jeer ka badbaaday dagaalo dhacay shabeellaha dhexna ka soo jeeda muhiimna u ahaa isku xirka ciidanka danab ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo galgaduud marka saraakiisha danab dagaalada waa ay ku go-ayeen waayihii ugu dambeeyey oo meelo badan bay ku dhimanayeen ninkanna waxa uu ka mid ahaa saraakiishaasi marka waxaa marka tani ay ka dhigan tahay dagaalkan ka socda shabeellaha dhexe gaar ahaan wargaadhi haddii lagu kala baxo in dowladda federaalka saameyn lixaad leh ay ku yeelan doonto in halka ay gaaraan mujaahidiinta al-shabaab waxa ay culayska ka qaadi doontaa masaajid cali gudood iyo meelo kale oo ka tirsan shabeellaha dhexe waxaana ay culays kusii noqon doontaa ciidanka dowladda federaalka ee cadale iyo meelo kale oo ka tirsan in shabeellaha dhexe jooga ee xarumo ku leh marka muhiimad istaraatiiji ah oo weyn ayuu leeyahay deegaankan marka loo eego dagaalada ka socda soomaaliya ee u dhexeeya xarakada shabaal mujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka waxa uu xiriir la leeyahay oo marino muhiim ah uu u yahay dhul badan oo ka tirsan shabeellaha dhexe inta badan shabeellaha dhexe hadda waa gacanta xarakada shabaal mujaahidiin ayay ku jirtaa sidaad la socotay haashim iyaga ayaa la wareegay howlgalladii bilowday dabayaaqadii in bishii shacbaan ramadaan xooggiisa socday marka deegaankan istaraatiijiyadaas ayuu lahaa oo deegaano badan ayuu isku xiraa xarun howlgal ayay u ahayd amaba howlgelin dowladda federaalka ayaa la oran karaa oo waxa ay ka dhigneed in xarun istaraatiiji ah oo weeraro abaabulan laga qaadi karo in meelo badan ciidanka dowladda federaalka ay dhaqdhaqaaq ku samayn karaan sahay ciidan ayaa sidoo kale halkaa dowladda federaalka ay ku dejinaysay waayihii ugu dambeeyey sidaad og tahay garoon ciidan bay ka samaysteen dowladda federaalka halkaa looga dhisay qaramada midoobay un-ka ayaa dhisay sanado ka hor garoon weyn maadaama in dhulka in la maro oo sahay dowladda federaalka ay isaga kala goosho gobolka shabellaha dhexe ay aada u adkeyd ciidanka ayaa codsaday saraakiishooda in halkaa garoon looga dhiso haddii kale ay kasoo baxayaan marka garoon ayaa looga dhisay oo weyn oo diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ay kusoo degayeen oo sahayda ciidanka ay u baahan yihiin halka lagu gaarsiinayay ciidamada lagu soo qaadayay kuwo kale la geenayay meel maxay ahayd marka in dowladda federaalka in muhiim u ah inay muhiim u tahayna waxaad ka dareemi kartaa waxaa ku badnaa haashimow in socodka saraakiisha iyo madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka ayaa si joogto ah halkaa u gaari jiray kuwa maraykanka xataa ku dar hadda waxaa la ii sheegayaa in maalmihii lasoo dhaafay saraakiil maraykan ah ay gaareen wargaadhi ay halkaa kula kulmeen saraakiisha danab ay siiyaan qorsho ciidan iyo istaraatiijiyad dagaal haddii lasoo weeraro iyo siday isku dafaaci karaan ay ku dhiirigelinayeen oo ay ku badnaayeen socodka maraykanka sidoo kale waxaa isha ku hayay oo waayahan dambe la sheegayay inay qorsheynayaan inay gaaraan oo saldhig ciidan ay ka samaystaan turkida oo dowladda federaalka in ah, dowladaha taageera ee maalgeliya ee iyada muhiimka u ah ka mid ah isha ayuu ku hayay baa la leeyahay deegaankaasi marka haddii shabaab mujaahidiin ay la wareegaan waxa uu ca- caqabad ku noqon doonaa maraykanka iyo turkiga iyo dowladda federaalka intaba marka masaajid cali gaduud ayaa ka mid ah meelaha oo aad og tahay in xarakada shabaab mujaahidiin holay horey ula soo wareegeen masaajid cali gaduud in ah, towfiiq baa la tegay oo u dhow wargaadhi ayaa hadda ku xigta meelo kale sida hadafkii ujeedkooda uu yahay sida muuqata oo ah ciidan dhaq- dhaqaaq samaynaya waxaana howlgaladan ay ku soo aadayaan xilli ciidanka dowladda federaalka ay aada ugu jabeen oo ay ku daaleen dagaalada waqtiga dheer qaatay ee aan kala baxa lahayn ee ka socda gobolka shabeellaha dhexe aadan yabaan aad ogeyd in dagaalkankii ka horeeyey in ciidanka xarakada shabaab mujaahidiin ay ku qabsadeen askar iyo saraakiil badan ay ku laayeen oo dowladda federaalka ka tirsan ilaa iyo haddana la isweydiinayo khasaaraha baaxadda leh intaasi la eg yay tahay in lagu kaarta baxo oo loo saariyo saraakiisha dowladda federaalka ku dhowda ayaa ishaysta sidoo kale hogaanka ciidanka iyo talisyada hay-adaha dowladda federaalka ayaa guuxaasi uu ka dhex jiraa oo madaxweynaha dowladda federaalka waxaad ogtahay in kulamo kala duwan inuu magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada kula leeyahay in qeybaha ciidanka hogaanadooda kala duwan oo la isweydiinayo yay tahay in cidda mas-uulka ka ah waxa dhacay odawaa yuusuf raag oo kale iyo tarya- taliyaal ciidan oo isaga ka hoos shaqaynayay waxa ay eedda dusha ka saareen in eh, sambaloosha oo ah in, eh, taliyaha ama agaasimaha hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka oo waxa ay yidhaahdeen waxa ay ahayd in eh, hay-addu xogo iyo macluumaad dheeri ah inayna siiso ka hor intaysan la soo weerarin xarakada shabaal mujaahidiin hawsheedii bay gabtay bay leeyihiin sidoo kale waxa ay leeyihiin waxaa xiriir la samaynay in ah, turkida oo waxaan ka codsannay in duqaymo la fuliyo marka turkidun waxay leeyihiin waxa ay nagu xireen in ogolaansho laga helo sirdoonka dowladda federaalka oo waxa ay yidhahdeen iyaga ayaan hoos tagnaa sambalusha marka waxay leeyihiin wuu ka gaabsaday in ciidanka ilaa xad in la badbaadiyo in loo sheego macluumaad ku saabsan goorta lasoo weerarayo marka hogaanka militariga waxa ay eedeynayaan sambaluusha isaguna waxa uu iska fogeynayaa eedaasi oo waxa uu leeyahay waxa dhacay i- in dagaalka lagu soo jabo khasaare intaas la-eg uu ka dhasho hogaanka ciidanka iyaga ayaa ka dambeeyey oo iyaga ayaa furo u noqday dagaalkii oo meesha ka cararay marka dagaalka aadan yabaal eed eedeen umuuraha ku saabsan ayuu sababay umuuraha marka waxay imaanayaan xilli xarakada shabaab mujaahidiin ee isfidin wado oo gobolka shabeellaha dhexe meelo badan ay soo qabsatay iminka saaki laisla joogo wargaadhi oo ah istaraatiijiyad ah muhiim ah meelo badan isku xirta haddii ciidanka dowladda federaalka halkaa laga degana in, ah, waxaa dhici doona howlgallo ah, qorshaysan oo sida muuqata marka loo eego dadka m- falanqayaasha militariga ay sheegayaan in wadada xeebta ah oo dowladda federaalka ay ahayd halka keliya hadda u furan shabeellaha dhex marka loo eego wadooyin badan way kasoo xirmeen wadada xeebta ah ee marka muqdisho laga baxo ee cadale iyo dhulkaa marta ee wargaadhi halka ayaa dowladda federaalka dhexdhexaaqeeda uu kusoo koobmay marka haddii wargaadhi ay gaaraan oo hore ay usii socdaan waxaa imaanaya in dowladda federaalka ciidankeeda ay gebi ahaanba kala go-aan oo khasaaraha uu ku bato wax dhaqdhaqaaq sameeya ama isku socdana la waayo oo kamaa-in iyo qaraxyo iyo dhulka ay ka dhacaan sida dadka eh, falanqayaasha ama wax badan ka yaqaana ciidanka ay tilmaamayaan dowladda federaalka marka wargaadhi iyo meelaha la midka cadala inay gaarto juhdi iyo dadaal badan bay ku bixinayeen aadan yabaal ciidanka ku jabay xoogooda madaxweynaha dowlad federaalka waxa uu hadda doonayay in ceelmacaan iyo cadalle iyo afgooye iyo balcad in halkaa uu geeyo oo uu ka dhigo teed amaba difaac magaalada muqdisho looga difaaco xarakada shirmujadiin marka dhulkaa sida muuqata hadda waa looga hormaray oo ciidanka in weli ma aysan soo gaarin meelihii ay ku socdeen oo qorshuhu waxa uu ahaa in halka ay gaaraan marka xardheere iyo dhulkaas iyo guraceel iyo meelaha ayna soo marayaan ayaa laga sheegaya roob xoog leh ayaa qabsaday meelaha qaar oo ay ka dhaqaaqi la'yihiin marka wixii tafaasiil dheeraad ah ee soo kordhay umuuraha ku saabsan insha allah waan soo gudbin doonaa laakiin waxaan sheegi karna ayaa ah in warar gaadhi lagu weeraray ciidanka danab ee maraykanka uu tababaray dagaalkana saaka iyaga uu ku socdo oo xarumaha halka ay ku lahaayeen haddii ciidamo kale ay goobta joogeen sida ay xogta nagu soo gaaran ayaan hadba usoo sheegi doonaa insha allah waa mahadsan tahay maxamed daahir